hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kayd karaashiinka somalilan ayaa magaalada hargeysa kusoo xirtay tababar aqoon isweydaarsi ah kaasoo looga hadlayay yareynta khataraha afooyinka tababarkan ayaa loo qabtay in ka badan shan iyo labaatan ruux oo ka kala socday hay-adaha iyo ururada bulshada waxa uuna socday muddo laba maalin ah gobollada iyo deegaanada ka faa'iidaysanaya horta ka gobol ahaan waxa weeye waxaa siminaarkeenna markaan eegno waxa weeyaan waa gobolka maroodi jeex iyo gobolka awdal degme ahaan waa degmada dila iyo muxuu ahaa degmada bacabta weeyi oo waa ka ah muxuu ahaa updating disaster risk reduction prioritiska waa ka ah ee koowaad weeyi wa ay jiraan kuwo dambe oo iyaguna xagga early warning-ka ah oo aan ku rajo weynahay oo iyaguna degmooyin kale ay ka soo qeyb qaadan doonaan sida ballay mataan iyo dacarburuq iyo waa ay jiraan marka waxa aan leehay waktigiina ka faa'iidaysta annaguna idinharkan idin harkamayno si toosaan yaan idinku soo gudbinayna idinkuna maaragtay si kaliya laaba wax uga faa'iidaysta waktigayna uga faa'iideeya bulshada markaad ku noqotaanna noqda kuwii macalimiintii nooga wakiilka ahaa hay-adda northford markaa seminaarkeenu waxa uu ku saabsan yahay intaa aan ka soo hadalnay waana inoo bilaabmayaa oo wuu inoo soconayaa sidaa iyo waxaan idinku boorinayaa markaa inaad u diyaargarowdaan si fiican uga qayb qaadataan muxuu ahaa wixii hadalkan ka barataanna bulshadiinnii aad dib ugu celisaan si kastaba tababarkaana loo qabtay in ka badan shan iyo labaatan ruux ayaa ka kala socday hay-adaha iyo ururada bulshada